waanu mahadcelinayaa marka hore wasiirada iyo xildhibaanada iyo akhyaarta kalena soo dhoweysay waxaan leenahay rabadaan insha allah kariim taqabal allahu mina minku saalix alacmaal waa bil barakaysan oo rabadaan waxaan u malaynayaa waa marti ilaahay oo la sugayey oo bishaan aad garanaysaan macnahay leedahay iyo waxay tahay ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta bishaas dadka muslimiinta oo dhanna waxaa looga baahanya bishaa in la badiyo tasaamaxa iyo iscafinta iyo isu qalbi furaanshaha iyo walaalnimada iyo cibaadada iyo waa sanadka oo dhan baan hal bil ku leenahan sugaynaa ood cibaadadeeda garanaysaan waliba tobanka dambe waxaa ku jirta hal habeen oo ilaahay uu ku tilmaamay khayru min alf shahr waa hal habeen oo kun bilood ka khayr badan waa wax ka badan cimrigeenna haddii ilaahay uu ku waafajiyo waafajintuna habeenkaa inaad daydeeda mahe waa inaad cibaadadaada aada badiso taa macnaheedu waxaa weeye dadku inay bishaas guntiga yaraystaan oo dhiishaas kaga dhigaan oo bil cibaado inay tahay iyadoo aan shaqada kaleed ku jirtay laguu diidaynin dadku inay middaa ka shaqeeyaan shayga asalkii waa middaas ilaahay naga dhigo kuwii bishaas uu ka dhigo kuwa naarta laga xoreynaya un lagu daro waayo bishan saddex qaybood bay u waxaysan tahay tobanka hore raxmada tobanka dhexo oo dembi dhaafa iyo tobanka u dambeeyo naarta layskaga xoreeyo inaan kuwii cibaadada la yimaada ee ilaahay naarta ka xoreeyo uu naga dhigaan ilaahay ka baryayna dad kale waxaan ugu baaqaynaa muslimiinta inay iscafiyaan ka shaqeeyaan walaalnimadooda reer jubbalandna gaar ahaan saasoo kale midda kale bishaan waxaa farxad noo ah inay ku soo hagaagtay iyadoo ilaahay uu raxmaadkiisa sii daayey oo maanta intii aan ka nimid iyo ilaa halkaan soo soconnay biyuhu ay wadhan yihiin oo ay nimcadu muuqato iyada lafteeda waa wax ilaahay loogu shukriya subxaana wa tacaala intaan markaan ka soo tagno baydha baan isugu tagnay shirkii waxaan isugu tagnay midowga dowlad goboleed